Munaasabaddan oo ahayd mid ay ku qalin jebinayeen in ka badan afar iyo labaatan arday oo baratay Qur'aanka Kariimka isla markaana ka baxay madrasada Imam Suyuudi oo ku taala xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka madrasada Imam Suyuudi, culumaa'udiin, waalidiin, bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha madrasada Imam Suyuudi, Sheekh Maxamuud Xaaji ayaa ka warramaya marxaladihii kala duwanaa ee ay isla soo mareen ardayda qalin jebisay isagoona uga mahadceliyay marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda iyo waalidiinta dhalay ardayda qalin jebisay.
waalidiinta waalidiintu waa kuwa juhdigan hadda idiin muuqdo awlaaddan yaryar ee meesha fadhida ee ilaahay kitaabkiisa dhammaystay oo ah koonka waxa yaalla waxaa ugu qiimaha badan ama ugu sharafta badan waa kuwii dhalay waa kuwii soo barbaariyey waa kuwii in badan ka walwalayay markaa muwaalidiinta dhammaantood waxaan leeyahay rabbi subxaana wa tacaala maalinta qiyaame miisaanka xasanaadka allah idinku daro mahaddu iyo ammaantu way sii kala duwan tahee soomaalidu waxay ku mahmaadaa subal baraar kuma jire hooyooyinka aada noola shaqeeye waxaan leenahay allah subxaana wa tacala haydi barakeeyo qabrigiina allah ha nuuriyo cimrigiina allah ha barakeeyo awlaadda kuwa idin anfaca allaha ka dhigo waayo ilmahaadu marka aad diinta aada barti aduu ku anfacayaa dalku anfacayaa ummaddu anfacayaa markaasuu waxtarkiisa aad helaysaa Xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa hadallo dardaarana u jeediyay ardayda qalin jebisay.
waxaan odhan lahaa eh, macadkaani eh, meel fiican buu maraya waxaa jira marka ilmahan hadda halakan la isugu keenay kuwa boqolaal goor ka badan oo aan dugsiyadii lagu karayn oo magaalada saaqidnimo kula jiraa jira waxa waxaan odhan lahaayoo marka ku talin lahaa kuwa iyagaa meel toban kilomitir ugu yaraan magaalada u jidha macadkan macad hoos taga ha laga samayo aan isugu tagno waxaan kale oo in yar ka odhanayaa een, dadaalkan aada waddaan oo hadda ardadani marayaan waxa weeye in aada iyo aada looga xoojiyo oo sidii hadda ninkii hadda soo jeediyey uu yidhi waa in tartanka qur-aanka lagu qabtay imaamu sayuudi een, marka waxa weeye war badanoo hadda hadhay ma jiraan een, ilaahay idankii dhammaanteen xafladan quruxda badan oo aada loo soo sharxay waa uga hambalyeynaynaa macallimiinta iyo haweenkii la shaqeeyeyba Ee, hooyooyinka waa inay ku dadaalaan caruurtooda ee, hooyo wax baratay waxaa la yidhi waxay la mid tahay qaran wax bartay qaran wax bartana wuxuu la mid yahay ummado dhan oo wax baratay sidaas darteed hooyooyinka waa inay ayagii marka hore naftooda dhisaan oo ay wax bartaan oo ay maaragtayay een- een gurigii kasoo bilaabaan sababtoo ah cunuga wuxuu jaamacadda koowaad kasoo qaataa guriga akhlaaqda guriga looga dhaqmo iyo dhaqanka guriga yaalo ee kadib waxay ula yimaadaan bulshada sidaa darteed maanta waan aragnaa macallimiinta juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen ardaydii oo soo ay soo saareen waxaan rabaa hooyooyinka inay kaalintooda qaataan oo ay dhexda u xirtaan siday usoo saari lahaayeen owlaad wanaagsan oo mujtamaca wax tarto waa xarunta cilmiga iyo qur-aanka iyo tarbiyadda ee imaamu suyuuti qaybihiisa kala duwan oo maanta ku soo bandhigaya waxa weeyaan runtii wax bini aadan muslima hortiisa la keeno wixii ugu qiimaha badnaa waxaad og tihiin wakhtigan wakhtigiisii oo aynu halkan taagnayn oo aynu ka ducaynay kuna faraxsanayn waxay ahayd iyadoo koob iyo toban arday ay soo saartay warshaddan cilmiga ah ee ay ku hawla yihiin macallimiinta khubarada ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u sahlay inay soo saaraan waxa horteenna ka muuqanayay maanta waxaa guul iyo gobonnimo ah ilaahayna loogu mahadinayaa subaxa saaka waxaan taagannahay afar iyo labaatan arday oo qur-aankii kariimkaa sugay inaynu maanta halka kan aynu ugu ducayno uguna waxa weeyaan tahniyadayno hadday tahay markaskan qiimaha badan iyo waalidiinta iyo ardaydaba